maalintii labaad xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo waxaa ka dhacday tartanka doorashada aqalka hoose ilaa ku dhowaad toban kursi oo xildhibaano cusub ah ergooyinka ayaa qolaba meel wax ku dooranaysay marka la fiiriyo xubnaha kuraasta shalay ilaa maanta ku guulaystay inta badan waxa ay yihiin xildhibaanadii hore oo soo laabtay haweenka ayaa si kalsooni leh kuraasta aqalka hoose tartanka ugu dhex muuqday shalay ilaa maanta waxaana maanta soo baxday ilaa dhowr haweena cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen raabaco sheekh nuurow yacquub cali maxamed cali cabdi cusmaan samre ibraahim cumar waxay ahaayeen xubnaha xildhibaanada cusub ee ka mid noqday ee maanta doorashada ku guulaystay qaar ka mid a xildhibaanada cusub ayaa dareenkooda ka hadlaya waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay doorashada inta ka dhacday cadaaladda ay u dhacday waxaan si goona ugu mahadcelinayaa ergadii i dooratay kulligood waa u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinkii oo shaqadan fiican qabtay sidaan cadaaladdaa wax u suubiyey aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa
eedaan ka faraxsana inaana ku guulaysada xubinta aqalka baarlamaanka golaha shacabka soomaaliyeed for the next four years up to ilaa iyo laba kun iyo labaatanka waxaan rajaynayaa inaan noqdo qof wax badan ka qabata dhibaatada ka jirta soomaaliya horumarka ka shaqaysa deganaanta ka shaqaysa ka shaqaysa amniga ka shaqaysa waxaan leeyahay doorashadaanna waxay u dhacday si wanaagsan wax ayadoosan ku jirin wax musuq maasuq ah iyo wax isdabamaris ah doorashadan waxay ahayd mid xaq ah oo xalaal ay u dhacday waxa yaraato maartin isdabamarisa maysan dhicin qofkii rabin ay doorteen bulshadii reer koonfur galbeed safiya cabdulle cali xaliime maxamed faarax oo ka socday suwaali oo u ololeeya qoondada haweenka iyo guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa ka hadlay qaabka doorashada koonfur galbeed maalintii labaad ay ugu socoto
suwaali waxay ololaysaa gabdhaha soomaaliyeed ee gobollada inay helaan kootadoodii waxay la shaqaysaa ololaha gabdhaha waxay u dadaashaa gabdhaha isku xirkooda waxaan ka qayb qaadanay meelo badan oo ka soo shaqaynay hadda maanta oo kale jubbaland waxaa jira gabdho suwaali ah galmudug waxaa jira gabdho suwaali ah oo raadinaya in la helo gabdhihii kootadoodii waxaan ku faraxsannahay shalay oon helnay kootadii gabdhaha koonfur galbeed ay heshay foosiyo maanta oon helnay gabdhihii sidoo kale ay heshay raabaco hore koonfur galbeed waana u mahadcelinayaa mahadcelin kabacdi aad iyo aad baan kabar idinku mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha soomaaliyeed oo dhan waxaan annagu ka soconnay ururka u dhaqdhaqaaqa gabdhaha boqolkiiba soddon inay helaan wax badan baan maamul goboleedyada ka soo shaqaynay waa markii aan halkaan nimaadno oo lixaad oo sugaali ay timaado waxaan aad ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galo furitaankii la furaayey kulankii gabdhaha somaali ee ku saabsanaa in gabdhaha soomaaliyeed ay helaan kootadoodii doorashada socota kootadaasna aaday muhiim u tahay bulshada soomaaliyeed ay muhiim u tahay ummadda soomaaliyeed ee soo socota jiilka soo socda ay muhiim u tahay dalka deganaanshihiisa iyo amnigiisa ay muhiim u tahay in badanoo magaranaysaa deegaanka iyo dalka ku saabsan ay muhiimadda weyn u tahay wejigii koowaad oo saddex iyo labaatan ah ayaa weli soo gebagaboobin iyadoona kuraasta taalla koonfur galbeed tiradooda ay tahay sagaal iyo lixdan kursi muxudiin xusi t v-ga universal baydhabo